habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waraadiyaha dalsan kuna soo dhawaada warka habeen qodobada ugu daroona waxaa ka mid ah shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeyay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedada oo laga soo saaray warmurtiyeed ciidamada booliiska soomaaliyeed oo howlgallo amniga lagu xaqiijinaya ka sameeyey degmooyin ka tirsan gobolka banaadir wasiirka batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalk soomaaliya oo xilalka u kala wareejiyey wasiiru dowlihii hore ee wasaaraddaas iyo wasiiru dowlaha cusub akhbaaraadka caalamka warkeena habeen aad ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa doorashooyinka dalka mareykanka oo sfooda nagu soo haaya iyo xisbiyada dimuqraadiga iyo sidoo kale rebabliga oo is wajahaya
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
kale habeen wacan oo wanaagsan waa arbaco taariikhdu ay ku beegan tahay soddonka bisha tobanaad ee oktoobar dulmarka warkayga ayaad maqasheen markaanse u diyaargaroowa isagii oo intaa ka dhammaystiran shirka golaha wadatashiga qaran ee u dhexeeyay madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedada ayaa laga soo saaray warmurtiyada dhowr qodob ka kooban iyadoona shirkan uu ka qabsoomay qasriga madaxtooyada dalka loogu arumiyo ee filla soomaaliya inkastoo shirkan aysan ka qaybgelin dowladaha puntland iyo jubbaland ayaa waxaay golahu ugu baaqeen inay dowladahaasi soo hogaamsamaan shirka kasoo qaybgalaan arrimo kale oo muhiima oo doorashooyinka dalka ah ayaa sidoo kale looga hadlay shirka war-saxaafadeedkiisa ku jira agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan xudayfi ayaa akhriyay qodobada shirka
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta macaawa oo ah soddonka bisha oktoobar sanadka labadakunafrlabaatanka waxaan jeclahay in halkan idinkula wadaago warmurteedka ka soo baxay shirka golaha wadatashiga qaran ee magaalada muqdisho ka socday shirka golaha wadatashiga qaranka oo uu shir gudoominayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho intii u dhexaysay labada bishan oktoobar ilaa iyo soddonka bishan oktoobar sanadka labadakunafrlabaatanka shirka waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane saalax axmed jaamac madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdilcasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha galmudug mudane axmed cabdi kaariye qorqoor madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale golaha wadatashiga qaranka ayaa kulankooda waxa ay ku dhageysteen warbixinno faahfaahsan oo taabanaya amniga qaranka goluhu waxauu sidoo kale ka hadlay ajandayaal masiiri ah oo ay ka mid ahaayeen la dagaalanka argagixisada qorshayaasha qaranka ee dhinaca amniga geedi socodka dimuqraadiyadeynta iyo xaaladda dhaqaale ee dalka bogaadin goluhu waxauu bogaadinayaa sida ay dowladda federaalka soomaaliya u maaraysay goobihii ay kala wareegtay ciidamada admis taas oo caddaynaysa sida dowladda federaalka soomaaliya ay uga go-an tahay gaarsiinta isku filnaansho dhinac walba ah goluhu waxa uu soo dhoweynayaa tallaabada taariikhiga ah ee markabka dalka turkiga uu baarista uga sameynayo shidaalka dalkeenna isagoo ku ammaanay goluhu dadaalka dowladda federaalk soomaaliya ay gelisay sidii looga faa'iidaysan lahaa khayraadka dalka baaq golaha wadatashiga qaranka waxaa ugu baaqayaa xubnaha ka maqan in goluhu uu mar walba diyaar u yahay wadaxaajood iyo wadahadal lagu soo afjarayo wixii kala aragti duwanaansho ah ee jira qodobadan shirka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waxa uu si qoto dheer u falanqeeyey xaaladaha amniga siyaasadda iyo xaaladda bani-aadanimo ee dalkuu marayo sidoo kale golaha wadatashiga qaranka waxa uu tix raacay heshiisyadii shirarkii bishii desembar maaj iyo mey waxa uu ku heshiiyey qodobada soo socda golaha wadatashiga qaranku waxa uu go-aamiyey in ay lagama maarmaan tahay in la fuliyo heshiisyadii horey loo galay islamarkaana dalka la gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhisan nidaamka xisbiyada badan oo ay shacabka soomaaliya si toosa wakiiladooda ay u soo dooranayaan golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in si deg deg ah baarlamaanka federaalka loo horgeeyo sharciyada doorashooyinka xisbiyada badan iyo guddiyada doorashada iyo xuduudaha golaha wadatashiga qaranku waxa uu soo jeediyey inay xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya soo dhammaystirto dhismaha guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in guddida qaran ee madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha uu soo diyaariyo jadwal faahfaahsan oo ku saabsan habsameen socodka geedi socodka doorashada si shuruucda dalka waafaqsan golaha wadatashiga qaranku waxa uu isku raacay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan sida soo socota kow dowladaha hoose waxa ay doorashadooda dhici doontaa juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka halka doorashada baarlamaanka iyo madaxda dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalk soomaaliya doorashadooda ay dhici doonto sebtembar labada kun shan iyo labaatanka dhammaad waxaa saxiixay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ra-iisul wasaare ku-xigeenka mudane saale axmed jaamac madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdulcasiis xasan maxamed laftagareen madaxweynaha galmudug mudane cabdi kaariye qorqoor madaxweynaha hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe iyo guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale aada iyo aadaa u mahadsantihiin
cabdiraxmaan xudeyfi agaasimaha warfaafinta madaxtooyada ayuu kaasi ahaa ciidamada booliiska soomaaliyeed ayaa howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga caasimada waxa ay ka sameeyeen degmooyin ka tirsan gobolka banaadir sida warkan ay kusii ambaqaadayso waryahayaga faadumo cabdulqaadir xasan
ciidanka booliiska soomaaliyeed gaar ahaan horimo ka kala tirsan bermadka ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad iyo qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir ayaa howlgal lagu xaqiijinaya amniga ka sameeya degmooyin ka mid ah gobolkani banaadir ciidanka ayaa baaritaano ku sameeya gaadiidka iyo goobaha ganacsiga waxayna saraakiisha howlgalkan hogaaminaya shacabka ka xoguraysteen falalka amni darro ee ay xilliyada qaar la kulmaan bulshada iyagoona ka codsaday inay xiriir dhow la yeeshaan saldhigyada ciidamada ammaanka ee degmooyinka ay ku nool yihiin jenaraal asad taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa horey u sheegay in maalmaha soo socda ay jiri doonaan baaritaano xoog leh oo ay ciidamada amniga oo iskaashanaya ay ka samayn doonaan guud ahaan magaalada tan caasimada soomaaliya muqdisho si ay u yaraadaan ayuu yidhi khataraha shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ay la kulmaan waqtiyada qaar faadumo cabduqaadir hade ay tv-ga dalsan muqdisho
waryahayaga faadimo cabdulqaadir aad ayay u mahadsan tahay wasiirka batroolka xukuumadda federaalka soomaaliya cabdirasaaq cumar ayaa xilalka u kala wareejiyey wasiiru dowlihii hore ee wasaaraddaas iyo sidoo kale wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka soomaaliya kadib munaasabad kooban oo ka dhacday xarunta wasaaradda batroolka iyo macdanta xukuumadda federaalka soomaaliya ee ku taala magaalada muqdisho sida warkan ay kusii ambaqaadaysa waryahayaga mari ladane
wasiirka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdirasaaq maxamed ayaa maanta xilolka u kala wareejiyay wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda maxamuud axmed mashruuc iyo wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda ismaaciil shirad jaamac buraale xafladda xilwareejinta oo ka dhacday xarunta wasaaradda ayaa waxaa kasoo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdanta iyo agaasimayaasha waaxyaha kala duwan ee wasaaradda ugu horeyn waxaa munaasabada ka hadlay islamarkaana ka mahadceliyey xilkaani lagu wareejiyey wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda ismaaciil shirad jaamac buraale isagoona sheegay inuu halkaasi uu kasii wadi doono shaqada loo igmaday
bismillahi raxmaan raxiim wasaaradda shaqaalaheeda ugu horeeyo agaasimuhu saraakiisha wasaaradda oo ugu horeeyo wasiirku iyo wasiir ku-xigeenku aada baad u mahadsantay soo dhaweynta iyo xigwarajinta aday samayseen aada baan idinku hambalyeynayaa anna waxaan jeclaa inaan idinka mid noqdo kala wadaag iyo tusaale iyo wax laale wixii marka howlaa oo loo baahdo inaan dhinaceeda garab istaago aad baan ugu mahadsantihiin howl kaloo maanta iyo hadal kaloo u yaallaan wajida aad baan idin idin ku tahadiyanayaa idinku mahadcelinayaa wasiirka ha ugu horeeyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha shaqaalaha waa agaasimayaasha waaxyaha marka aad baad u mahadsantihin dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdanta ayaa isna kaalmadiisa soo dhaweynta goobta ka jeediyey
maantana waa maalin kaloo farxad noo ah Eh, shaqaalaha wasaaradda agaasima waaxidyada eh, wasiir dowlaha cusub iyo wasiirka wasaaradda eh, inuu nagu soo biiro wasiir buraale waxayna noo tahay sharaf soo dhaweyntiisuna waxay u kordhinaysaa macno kale wasaaradda Eh, inaan saaxiibkeen hore doctor mashruuc macasalaameynay oon buraalena soo dhaweynay annaga waxay noogu dhigan tahay guul kaloo wasaaradda usoo hoyatay Eh, oday buraalena wuxuu ka mid noqon doonaa de wasiirka odayaasha wasaaradda ugu dambeyntii wasiirka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka macdinta xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdirasaaq maxamed ayaa soo dhaweeyey wasiir dowlaha cusub isagoona sheegay in ismaaciil uu ka mid yahay dadka horey ula soo shaqeeyay wasaaradda haddana laga filayo in shaqadiisii horey kasii wado Een, maanta oo ay taariikhdu tahay eh, soddon bishii tobanaad labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaan fursad u yeelanay inaan xilka u kala wareejino wasiiru dowlihii hore ee wasaaradda batroolka iyo macdanta eh, mashruuc iyo oo xilka uu kala wareegay wasiiru dowlaha cusub eh, buraale Een, eh, buraale waxaan rabaa marka ugu horreysa inaan wasaaradda kugu soo dhaweeyo aad baan ugu faraxsanahay booskaas oo muddo bannaanaa in maanta la buuxiyey Een, buraale wuxuu ka mid ahaa een, xildhibaanadii korjoogteynta ku lahaa wasaaradda guddiga kheyraadka ayuu ka mid ahaa wada shaqayn hore ayaana soo dhex martay maantana runtii waa soo dhaweynaa in isagii oo korjoogteynta guddigaas ka tirsanaa inuu maanta halkan yimaado isagoo weliba wasaaradda waxyaabo badan ka og Een, marka waxaan isleeyahay dee hadda wixii ka dambeeya guddigaas markay noo yeeraan ninka wasaaradda masali doono oo aadi doono oo hor fadhiisan doono oo su-aalahooda ka jawaabi doono inuu inuu wasiir wasiiru dowlaha uu noo noqdaan rajaynaa Een, waa waa maalin yani farxad leh runtii Een, dee wasiir xilkaa lagugu wareejiyeyna lagugu wareejiyeyna dee waa mas-uuliyad mas-uuliyaddana waxaa la rabaa in sidii eh, eh, naloo faray in looga baxo Eh, in loo in looga soo baxaa la rabaa mas-uuliyad wax dheedheela ma aha Eh, waa in sidii uu yacni eh, kurta loo dhaartay in looga soo baxaa la rabaa shaqaalahaas eh, iyo een, wasaaraddu qaybo badan bay leedahay meeshii adiga markaas ah, lagu geeyo oo lagu yidhaahdo meeshaas ayaan rabnaa inaad wax ka qabato inaad yacni si si saxa aada uga soo baxdo waa ku soo dhaweyneynaa eh, shaqaalaha shaqaale runtii aada u wanaagsan oo muddo aan la soo shaqeynayo waaye Eh, hawshoodana garanayo adigana waxaa lagaa rabaa wixii taakuleyna wixii saboorti ah eh, wixii taageero ah eh, inaad yacni dhinacaaga ka geysato
ugu dambeyntiina haddaan eegno howlgalka unsom ee soomaaliya ayaa isbeddel lagu sameeyey kadib codeyn ka dhacday mareykanka gaar ahaan golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaana een, laga bedelay magaca u- unsom ahayd lagana dhigay untimis kaas oo ah mid ku meel gaar ah warkii habeen aad kala socoteen raadiyaha dalsan caawa nageynta cidduu warkayga seego barahayna bulshada ayay dib kaga baadhbaaran karaan isagoo maqal qoraal iyo sawiro wata warkan warkiisa xiga intaan ku kulmi doono waa inagoo idin leh habeen wanaagsan
wararkaad la haysaa hubsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow war la hel yaabaa tala la hel